dhoofinta xoolaha ayaa waxaa bulshada ku nool dowlad goboleedka jubbaland ay u tahay lafdhabar waxayna ka faa'iidaystaan ka ganacsiga xoolaha kuwaas oo u iibgeeya dalka dibaddiisa wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland oo u fududaysay bulshada in ay si fudud ku dhoofiyaan xoolaha ayaa waxaa inta badan xoolaha lagu hayaa maxjarka xoolaha ee degmada kismaayo kuwaas oo lagu xanaaneeya xoolaha si loogu iibgeeyo dalka dibaddiisa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland maxamed nuur cali ayaa waxa uu ka warbixiyey sida looga dhoofiyo xoolaha jubbaland iyo qorshayaasha uga dejisan ka wasaarad ahaan dhoofinta xoolaha waxaa naga go-an mar kastaba dadka soomaaliyeed ee xooladeyda ah in xoolahooda ay suuq u helaan say ugu faa'idaysan lahayn khayraadka oo dhaymanka madow aan dhahno oo xoolaha oon laga faa'idaysan run ahaantii waxaan rabnaa mustaqbalka dhow xoolaha ayagoo gowracaan in la dhoofiyo maqaarkii sidoo kale la dhoofiyo dheefta ka soo baxda waxyaabaa la yidhahda by productiga xoolaha in xooga la saaro dadkeena say ugu faa'idaysan lahaayeen waddankan aad u jeedaan runtii shaqo la-aan badan baa ka jirta laakiin haddii xoolaha keliya iyo faa'iidooyinkaay leeyihiin laga faa'idaysto waxaan aaminsannahay in dadkan soomaaliyeed ee shaqo abuur fiican ay u noqon karto qof kastoo soomaaliyana ka faa'idaysan karo sababtoo ah qofka soomaaliga waxyaabaha noloshiisaay ku tirsan tahay xoolaha ugu horeeya waxaana leedaha qofka soomaaliga wuxuu ku nooleeya wacadi caano inta badan wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa ka mas-uula sidaa daraaddeed wasaaraddu waa hooyada wasaaradaha kale waxaan dhihi karnaa wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtay daaqa waa hooyada wasaaradaha kale ee dalka ka jira sidaa daraaddeed waxay u baahan tahay in xoogga la saaro waxaan rabnaa insha allah qorshayaal cadcad inaan la nimaano aan ugu faa'iideyno dadkeena iyo xoolaheena inaan ka faa'iidaysano oo dadkeena soomaaliyeed oo tahriibayo dhallinyarada shaqa la-aanta ah iyo duruufaha waddanka ku xeeran waxaan rabnaa inaan baaq guud ugu jeedno hay-adaha in wasaaradda xanaanada xoolaha mandatekeeda waxyaabaha la xiriira runtii waxyaabo badan shaqa abuur lagu samayn karo maxjarka oo kale hadda waxyaabo badan baahiyo badan baa ka jirta mararka qaarkood in dad soomaaliyeed oo tiro badan hadda guddoomiyaha maxjarka wuxuu ii sheegay ilaa kun qof inay ku jiraan oo ka adeeganayaan oo shaqa abuur u tahay inta xoolahan ay shaqaynayaan